mudanayaasha aqalka golaha guurtida somalilan oo maanta iskugu yimid fadhi aan caadi ahayn ayaa shirguddoonka golahaasi waxay si faah-faahsan uga warameen gardarrooyin caddaan ah oo ay maamulka puntland ay ku soo qaadeen dowladda somalilan xuduudaheeda waana kan guddoomiyaha golaha guurtida somalilan mudane saleebaan maxamuud aadan oo si kulal uga hadlaya daandaansigaasi ay dowladda soomaaliya ay ku hayso xuduudaha waddankeenna saaka waxaynu isugu nimi waanu idinku yeedhnay shir khayra caadi aanu ku yeedhnay kalfadhi khayra caadi oo maalin aan nagaga badan saaka aan nagaga badan waxaana idinku yeedhnay waxa weeye xaalad dagaal baa dalka laynagu abuuray innaga inagama iman waxaa inagu abuuray soomaaliya iyo puntlandta dee soomaaliya ka mida waa inagu abuuray puntland iyadu dagaalna de waaba dhigreer garaysa tukaraqna waa weydeenoo muddo dheer bay fadhiyeen kumay dayna dhaqdhaqaaq xagga taleexana xaaji cabdiraxmaan aandhays dhegaysanu waa inagaga timi marka dee dagaalka inagu baynaa qaadino waa laynagu soo qaaday maalin saddexaad wax ka dambeeyey maqli mayno hadda way xasiloonta xuduudeenna katalo iska daayo baynaan gaadhin xuduudiina waa yoocada waa afar kilomitir iyo nus iyadoo intaa xuduuduu jira yaa haddana duqlaalin iyo aflagaado iyo daandaansi laynagu hay dhinaca kalena saleebaan maxamuud aadan guddoomiyaha golaha guurtida somalilan waxa uu si qoto dheer uga waramay in qarankeena somalilan aanay duulimaad ku ahayn dalalka aynu jaarka nahay maantana inagu dagaal duulimi xuduudeedana kamanaynaan bixin kumana tala jiro inaynu marra ka baxno laakiin xuduudeedu inaynu gaadhno de waa waajib waa waajib weeye wasiiro soomaaliya ka mida baa iyagoo ciidamo wata dalkeenu soo gala oo ilaa barayey oo ku faanayey markaa waxaa aynu aanu idinku yeedh in xaaladda maanta joogtana kollay maqashaba horaba inaynu ku wargelinno kana warqabno mar walbana inagoo fasaxeennaa ku jira dhegtu ina taagnaato kolle waydi taaganta bay u jirtaa garowga gebigeeda iyadoo intaa xuduuduu jira yaa haddana duqlaalin iyo aflagaado iyo daandaansi laynagu haya maantana inagu dagaal dooni mayno xuduudeedana kamanaynaan bixin kumana tala jiro inaynu marra ka baxno laakiin xuduudeedu inaynu gaadhno de waa waajib waa waajib weeye wasiiro soomaaliya ka mida baa iyagoo ciidamo wata dalkeenu soo gala oo ilaa barayey oo ku faanayey markaa waxaa aynu aanu idinku yeedhay in xaaladda maanta joogtana kollay maqashaba horaba inaynu isku wargelinno kana warqabno mar walbana inagoo fasaxeennaa ku jira dhegtu ina taagnaato kolle waydi taaganta inaynu iswargelinno marba wada tashina aynu isugu ninimaadno waanu idinku yeedhnay wax kaloo maanta fara badan oo aanu idiin sheegaynaa ma jiraan laakiin arrintaa wey geesta kalena guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golahaasi guurtida somalilan mudane siciid jaamac cali ayaa mudanayaasha golahaasi ee iskugu yimid fadhiga aan caadiga ahayn ka hor akhriyay warqad shirguddoonka golahaasi uga timid madaxweynaha qarankeena somalilan mudane muuse biixi cabdi waxaana hadalladii guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha guurtida ka mid ahaa
waa warbixin ama la socodsiin xaalada dalka ka jirta waktina xaadirka madaxweynuhuna arrimaha uu dee markaa ka soo qaaday qodobada uu ka soo qaaday gefafka ama xadgudubyada la soo qaaday ayaa halkakan aan inka akhriyaya muddooyinkan dambeeto dowladda soomaaliya iyo maamul goboleedka puntland waxay wadeen faragelin iyo dinudaabyo ay ka dhex wadeen labada dal ee somalilan iyo soomaaliya taasoo ah xaalad ay ku abuurayaan qalalaase iyo nabadgelyo darro ka dhacda xadka labada dole xadka labada dal falalka ay ku kaceen waxaa ka mid ah dowladda soomaaliya waxay caddaysay inaanay ixtiraamaynin heshiisyadii muddada socday iyo somalilan iyo soomaaliya wadeen wada gaadheen waxaa kow ka ah heshiiskii somalilan iyo soomaaliya ee hawada ee ay wada saxiixdeen somalilan iyo soomaaliya iyo hay-adda ikawa baarlamaanka maamul goboleedka puntland waxa ay qaraar ku ansixiiyeen dagaal lagu qaado somalilan gaar ahaan gobollada sool sanaag iyo buuhoode falan lagu argushaayo laguna wiiqayo xaaladdii diiwaangelinta iyo doorashada somalilan oo ay ku soo qaadeen goobo oo ay ka mid ahayd gobolka xaysimo iyo gobolka badan diiwaangelintii iyo kaarqaadashadii oo iyana goobo ay ka qaateen qaabkii codbixinta sanduuqyadii iyo kaararkiiba afar wasiirkii qorshaynta soomaaliya wasiirkii amniga ee maamul goboleedka puntland iyo xubno ka tirsan golayaasha baarlamaanka dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedka puntland oo wata ciidamo fara badan waxa ay xadgudub kusoo ku soo sameeyeen gudaha somalilan maalmihii ay meelihii ay tageenna waxa ay ku jeediyeen khudbado iyo hadallo dhiif leh oo nabadgelyo darro abuuraya waxayna ka sameeyeen halkaas abaabul ciidan oo ka soo horjeeda jamhuuriyadda somalilan shan ciidamada somalilan marna marna xadgudub kumay samaynin xuduudda labada dal ee somalilan iyo soomaaliya ciidanka somalilan waxay ku sugan yihiin dalka jamhuuriyadda somalilan gudihiisa dhacdadii maanta dhacday ciidanka jamhuuriyadda somalilan oo ku sugan fadhiisnihiisii iyo safiyadiisii waxay weerareen waxay weerareen oo ku soo qaaday ciidan ka tirsan ciidamada soomaaliya dhammaan tallaabooyinka waxay xaqiijinayaan dowladda soomaaliya iyo maamul goboleedka puntland inay siyaasiyan si badheer ah u argushayaan u abaabulayaan ama u abuurayaan xaalad dagaal oo ka dhacda mundaqadda allah mahadle qodobadaas waxa weeyaan waa faalka ama farageymaha ama xadgudubyada ay intii hadda waqtiyeerka ay ahayd ay ku soo qaadeen ciidamada soomaaliya iyo saudi puntland dalka jamhuuriyadda somalilan waa mahadsantihi dhegaystayaal dhinaca soo diyaarinta isku habayntu waa aniga oo ah caydruus cismaan master ayuubi intaynu warbixintan warbixin la mida aynu iskugu iman doonno haddii ee baydmo waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo